mas-uuliyiin ka socota wasaaradda horumarinta biyaha somalilan ayaa xarigga ka jaray ballibiyood laga hirgeliyey deegaanka xaaji diiriya ee gobolka daadmareer munaasabadda xarigga looga jarayey ballibiyoodkan ayaa waxaa goobjoog ahaa madaxda wasaaradda horumarinta biyaha somalilan xubno ka socday hay-adaha taakula iyo balaan iyo waxgaradka deegaanka iskuduwaha wasaaradda kheyraadka biyaha somalilan maxamed colaad ibraahim ayaa ka waramaya marxaladihii uu soo maray hirgelinta ballibiyoodkan dhaamkana marka hore labadii kun iyo afar iyo tobankii baa la dhis la qoday oo waxaa qoday hay-addii loodhan jiray s s d f baa ayaa laga maalgeliyey saddex dhaam bay ahaayeen dhaamka jameecaadka iyo dhaamkan iyo dhaamka magaalada ceelbiloole la yidhaahdo runtii kan maanta dayactirkaasaa dib loogu sameeyey sidoo kale bamkii iyo solarkii baa lagu xidhay taangi cusub oo boqol iyo konton foosto ama soddon mitir kubi qaadayana waa la saaray geomimbrain ama balaa bacdii oo iyadana mar laba aad la goglay oo bac fiican oo tayalo tii hore ka qara weyn baa iyadana sidoo kale loo dhigay qalabka intaan la egay runtii wuu dhammaystiran yahay maanta debaddaa laga cabayaa dad iyo xoolaba debadday ka cabayaan qaar ka mid a xubnaha ka qayb gelay xarig jarka ballibiyoodkan ayaa bogaadiyey cid kasta oo kaalin ka qaadatay runtii biyaho khaliya maahay anugu ka gobol ahaan deegaankan waan la soconnaa xaalkiisana waan ognahay waanu jecelnahay inaan maanta maqalno oo aanu soo aragno dadkii aan mas-uulka ka ahayn oo micnaha cabashooyinkoodana aanu aragno oo aanu taabanno si adhowtoole aan waxuga qabanno kolley anigu waxaan ahay xildhibaankii deegaankan laga soo doortay maantana waxaanu meeshii u maraynay ukurgelista xaaladiinna iyo waxaa wacyiga waddanka jira iyo xadhigka furkiiyo madashan aynu imanaynay marka dadka deegaanka waxaan doonayaa inaan u sheego inaanay maanta ahayn furitaankan inaanu ahayn kii ugu dambeeyey shalay annagu dhaamku isagoo dhisan ayaanu nimi oo waa dayac tirnay waxaa laga yaabaa kaanu niminka maanta dhisnay inuu qabyo yeesho berritoola annaga ama hay-ad kale timaado maxaanku dhahdaa wax laga qabto
runtii maxaa la yidhaahdaa dee biyahana way inoo da-aan sanad kasta laakiin dhibaatada taalla waxa weeyaan weel baan jirin lagu shubto marka ilaahay waxaan ka rajaynaya mar haddii maanta weelkii la helay idinkana inuu maxay haytooy idingeliyo dadnimada iyo raganimada iyo dumarnimada inaad sii ilaashataan ceelkaa maanta bahalka balligaa laydiin sameeyo ballibiyoodkan ayaa wax badan ka bedeli doona baahiyaha dhinaca biyaha ee horay uga jiray deegaanka xaaji cali ee gobolka daadbareer